bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qaayaha lahow meel walba oo aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo ah barnaamij ka baxa warbaahinta wardheer barnaamijka haddii allaha awoodda leh laga helo waxaan ku soo qaadan doonnaa ama aan ku eegi doonnaa xaaladda magaalada baydhabo iyo shirka halkaasi ka soconaya ee maamulka ku-meelgaarka loogu yagleelayo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee ka kooban ilaa iyo saddexda gobol barnaamijka waxaa marti ku ah su-aalo dhowr ah oo ku saabsan shirkaasi iyo qaybihii kala duwanaa ee uu soo maray aan wax ka weydiinay siyaad sheekh daahir oo ah afhayeenka shirkaasi magaalada baydhabo ka soconayo waxa uuna raadi wardheer marxaladihii uu soo maray shirkaasi iyo haatan halka uu marayo iyo xilliga sida rasmiga ah lagu waday in lagu soo gebagabeeyo shirka ka soconaya magaalada baydhabo laguna doorto hoggaanka cusub ee maamulka ku-meelgaarka ah ee la doonaya inay ku midoobaan saddexda gobol sidoo kale waxaan wax ka weydiinay xaaladda maamulka sheeganaya lixda gobol ee qaybta kaga sugan magaaladaasi kuwaasoo beryihii lasoo dhaafayna sameynaya dibadbaxyo rabshado wata oo lagu diidanaa tegista qaar ka mida madaxda sare ee dalka soomaaliya magaalada baydhabo barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin la socod wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow sida hordhaca aad ku maqlayseen barnaamijka raadraac waxaa maanta marti ku ah afhayeenka maamulka shirka magaalada baydhabo siyaad sheekh daahir waxaanan ugu horeyn hordhigay bal inuu nooga warbixiyo siyaad xaaladda iyo marxaladaha shirka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka soconaya siyaad sheekh daahir ayaana barnaamijka kaga qayb qaadanaya qadka teleefoonka asigoo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay mudan adigoo aada u mahadsan kusoo dhawaaw stuudiyaha wardheer radio ee magaalada muqdisho waad mahadsantahay radio wardheer waa ku dhawaad bal waxaad warbixin naga siisaa ugu horeyn shirkan ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay ee maamulka ku-meelgaarka loogu sameynayo saddexda gobol ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim radio wardheer aada u mahadsantihiin sida la socotaan saddexdii belood ee ugu dambeysay magaalada baydhabo waxaa ku socday maamul lagu sameynayo koonfur galbeed soomaaliya saddexda gobol ee shabeellada hoose baay bakool maamulkaasi wuxuu soo taagnaa marxalado kala duwan marxaladihii iyaga ah maanta waxay marayaan heer galasoo ah marka arrintaasi sidaa imaatiis hadda waxay maraysaa maanta waxaan rajaynaynaa in la ansixiyo dastuurkii oo muddo usbuuca ku dhow ay munaaqasho ka sameynayeen ergooyinka haddii dastuurkaas maanta la ansixiyana insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in waxaasida ay noqon doonto gudigii beerashada maamulka koonfurta beed soomaaliya usoo diyaarin lahaa musharaxiinta ama candidateska marka halkaasay noo maraysaa oo waa final stage laan maraynaa
siyaadow adigoo aada u mahadsan waxaa tahay afhayeenkii shirka sida aan la soconno shirkan waxa uu soo maray marxalado kala duwan magaalada baydhabo waxaa ku sugan maamul kaloo asigana sheeganayo hogaanka ilaa iyo lix gobol oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya bal intaan loo gudbin ka hor dhisidda maamulkan saddexda gobol ee hore dawladda ay u meelmarisay wax wadaxaajooda ma kala samayseen maamulkaas kale idinka soo horjeeda arrimahaas
alhamdulilah arrintaas waxaan u malayn marar badan in la bayaamiyey oo ah maamulkii nimankii yani sheegahayay maamulka lixda gobol lixda gobol horta maamul ma jirin wuxuu iska ahaa barnaamij saayi ah fikradda ahayd fikraddaas dadkii watayna de intoodii boqolkiiba sagaashan iyo shan aan dhihi karna idin ka badan waa dadka dhisay saddexdan gobol ee koonfur galbeed soomaaliya marka laakiin weli dad iska aaminsan lix gobol way jirtaa oo sidaas kaga degan laakiin arrin saxa maaha arrin saxa maaha oo wax sharciyada ma haystaan hadday ahaan lahayd dowladda soomaalida hadday ahaan lahayd beesha caalamka hadday ahaan lahayd dadka deegaanada oo runtii aan ogolayn arrintaasi marka arrintaasi sida ra'yi bay ahayd oo yani fikrad jirtay laakiin fikrad shaqaysa ma noqon marka laakiin anagu waa la falinay intaga dambe dadkii way ka soo baxeen haddana waxaan ogsoonahay weli dadka aaminsaafikradaas gogosha way furan tahay waxaa leeyahay soo dhawaada cidna xisbadana ma jirto inay eh, ku soo biiraan eh, maamulka saddexda ah marka in arrintaasi waa lagu soo dhaweynayaa haddii ay magaranaysaa iyagu ay yihiin dad nala doonaya oo fala barnaamijka kaanxin ay wax ka hal eh, inay barnaamijka wax ka bedelaan oo ay ku darsadaan arrima contributionkan meel la dhisayo Een, laakiin adigoo aada u mahadsan waxaa jira magaalada bay idinla degan yihiin ee, shirkaad ku qabanaysaan magaalada ayagana dhinac bay ka maamulayaan dibadbaxyo bay dhigayaan oo mararka qaar laisugu soo baxay ay kaga soo horjeedaan madaxdii dalka ee imaaneysa magaalada baydhabo Ee, arrintaas miyaa la iska indhatirhi karaa siyado
aada rumaasan tahay horta la socotid waxaan ku yidhi nimanka haddaad sheegaysid marka hore waxay ku koobnaayeen dhismo weyn oo magaalada galbeedkeeda layahay a b c hal dhismo ma ahayn jibooyinka bakool sheelada hoose jibooyinkaas iyo magaalada baydhabo ma matali karo waa hal dhismo ah waxay ka jeedeen ilaahasana waxa raadkay ku leeyihin waa meeshaas waa hal dhismo sida la socotid in ka badan afartan iyo shan ogaas oo qabaailka soomaalida ka tirsan ayaa meesha isugu tegay ay yidhi waxaan dhisanaynaa maanta kulligood way ka baxeen marka laga reebo saddex oday oo weli aaminsan barnaamijkaas dadkii xildhibaanada u ahaa wasirada u ahaa madaxweyne ku-xigeenkoodii kulli waxay way ka baxeen waxay ku biireen saddexda halkaas waxaad ka garan kartaa em, marka laga reebo ninka oday ah oo eh, madaxweynaha sheegtay iyo odaygii odayaasha madaxda u ahaa marka laga reebo inta kale inay ahaayeen em, dadka saddexda dhisay oo halkaan ay usoo jabeen oo ay kusoo biireen marka em, haddii xataa madaas ay iska qabaan oo nabad magaalada ku jeeda wax mushkilada ma laha laakiin waxaad ogaanaysaa eh, caalamka shuruucda ka jirta state within state lama ogola dowlad dowlad ka dhex dhisan oo ma garanaysaa em, saa la socotid waxay magacaabeen governar guddoomiye degme heelka hebel intii dowladda ahayd hal mid ka mid a waxaa sii tagaa muqdishaas ku way jiraan guddoomiyihii gobolka oo dowladda ay soo magacaawday ugu shaqeeyaa guddoomiyihii degmada dowladda soo magacaawday ugu shaqeeyaa marka em, qofka wuxuu iska aamini karaa ra'yigiisa waxaasaan qabaa iyo aniga hore hadda meesha joogay madaxweynaha soomaaliya ka haddaan dhaho em, waan aamini karaana madaxweynaha laakiin xaqiiqda madaxweyne kama heli marka em, arrimahaas waa arrimaad ka mudanaysaa em, badda dadka qaar ay qabeen laakiin eh, runtii wax sii shaqayn kara ma ahayn waxaan leenahay arrintaas iyo hadda inaan kaga sii fogaano intaa ka badan aan ka hadalnaba lama qumaana waa tahay ee, waxaa jira ergooyinkii shirkani inaad qaybiseen oo beelaha dega deegaanadaasi aada loo qaybiyey oo ay u soo gaartay ee, siyaabo kala duwan beelaha qaar baa la tilmaamay inay dhaliileen ergooyinka ay ka heleen ee, shirka baydhabo ka soconaya ilaa haatan ma jiraan ee, qancin la qanciyey beelaha qaar ee ayaga la tilmaamay in shirka ay isaga baxeenba ee, suluug ay ka qabaan ee, ergooyinka kusoo aaday
saa la socotid wax kastoo la qaybsado em, boqolkiiba boqol dadku kuma wada qanco oo dadka qaar baa iska tareeya oo yidhahda aniga waxaanu nooma arsamaan nooma qalmaan waxaas em, waa jiraan laakiin dee saa la socotid dadkii dhulkaas soo yimid intooda badan waxay ku wada qanceen bay shirku ku joogaan oo ay ku jiraan mana maqlin cidka dhacda aniga ilaa hadda anigoo ah af habeenkii guddiga eh, maamul samaynta eh, koonfur galbeed soomaaliya reer ka baxay ama deegaan ka baxay oo qaadacay shirkaas ilaa hadda anu ma hayo
Ee, waa tahay Ee, dhanka kale haddii aan u wacano een, bal ee, xaggee ku dambaysay yaboohii kasoo yeeray ee, xukuumadda soomaaliya ee warqadii qoraalkii la gaarsiiyey guddoonka baarlamaanka baarlamaanka guddoomiyihii baarlamaankan oo iclaamiyey in dahakad la geliyo shirka ka soconaya magaalada baydhabo maadaama weli waxay qasan yihiin arrintaasi midiin soo gaartay ee, sidee soo maarayseen
runaantii arrintaasi waxba nama saamayn waxba namay saamayn oo dadka waan maqalnay laakiin hawshaasi wax loo joojiyey ma jirin haddana sida igu maqaalka waaba laga heshiiyey hawshana way noo socotaa maanta waxaan rajeynayna haddii aan la jirin barnaamijkii dastuurka la ansixiyo oo hawshaasi eh, aan hor uga tasalaabsano marka waxay saamayn nagu yahay ha yaraatee ma jirto saas ogow Ee, laakiin laakiin eh, siyaadow eh, haddii dalab uu kasoo yeeray xukuumaddii ayadu qaybta ka helay daadihinta shirka baydhabo ka soconaya la doonaya in maamulku meelgaara loogu dhiso maam- eh, gobolada saddexda ah haddii ay dalbanayso in mudahakan la geliyo si xal looga gaaro arrimaha eh, muranka dhaliya ka jira magaalada baydhabo maxaad ku diidantihiin eh, qoladiinan shirka eh, u xilsaaran in ay ama af- guddiga farsamada shirka ah inaad eh, warkaa xukuumadda hoggaansanaataan
ma aadan annaga xukuumadda kama hor imaanayna xukuumadda ayaa na soo dhigtay ayaa na soo magacaawday waxaan ku shaqaynaynaa awaamirta xukuumadda si aad la socotid barnaamijkan eh, gudoomiyaha baarlamanka ayaa ka dhagaajiyey gudoomiyaha baarlamankana waa hay-adda sharciyejinta xaqna uma laha in uu maamul farageliyo annagana warqad noomuu soo dirin Eh, si aad la socotid em, gabar yar oo adeer u yahay oo haytay furihii eh, conference hallka shirki lagu qabanayay ayaa la carartay oo adeerkayda igu yiri eh, ha u furin waxyaalahaas aan sheekada keenay dadkiina markay arkeen xaaladda meeshay marayso shan boqol oo ergooyiha ay taagnaayeen muddo lix saacadood banaanka markii dambe xoog bay ku galeen hoolkii haddana ayagaa maamusha sheekadaasna waa iska dhamaatay oo hadda sheeko nacaasiile maaha waa barnaamij horey looga gudbay marka xukuumadda annaga waxba naga soo gaarin laakiin arrinkaas ah baarlamanka asaa soo yiri iyo odayii soomaaliyeed way daradiisu dilan karaa laakiin maamul ahaan golaha fulinta oo sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa arrintaas xaq u leh oo magaranaysa ee ka mas-uul ah Eh, laakiin sidaa la Weli socoto ma- sidaa aad la socoto siyaadow eh, jawaari waa gudoomiyihii baarlamaanka ahna ku-simihii madaxweynaha dalka oo madaxweynaha wadanka waa uu ka maqnaa baaqan marka uu soo saarayay Eh, tan kale in eh, warqadda uu tilmaamayna waxay ka imaaday dhankii xukuumadda soomaaliya oo xukuumadda baa warqadda u dirtay sida asiga uu ka carab oo uu ka carabaabay ama u tilmaamay maxaa adiga ku diidantihiin in shirkan hakad la geliyo si xal loogu helo eh, dadkan kale idinka soo horjeeda magaalada ku sugan iyo dadka ayaga suluugsan ee haatan qaabka sida aad wax u wadaan
adeer haddaad la socotid muddo laba sana ayaa dadka fadhiyeen jawaari xilliisa intaasoo goob buu yimi oo isku dayay inuu xaliyo laakiin dad xal raba ma ahayn wayna ka sameynaya way ka ogolaan waayeen oo xal ah Em, dad danahooda qabsaday oo socda in loo xayiro shaksi ama laba meel taagan arrintaas caalamka kama dhacdo wax saxana maaha Em, jawaari xilliisa dadkii shirka wax ka furay buu ahaa madaxweynaha furay rajul wasaaraha furay markuu rajul wasaaraha furay jawaari berdoku ka ahaa abuu ka furay rajul- markuu madaxweynaha furay isbuuc ka horna afar bergele kasoo wareegtay markuu lahaa warada la tashiga jawaari wuu taagnaa marka ma garan karno em, em, arrintaas meesha ka daamarsan tahay laakiin markaan kuu soo koobo hawshii hadda waada laga gutay annaga normaan joojin dadkii hawshooda wataan saa sida nagu maqaalkaa xukuumadda way ka heshiisay arrintaas iskaas darteen latabsi wasiiradii meesha tegayna way soo laabteen oo arrintaasi waxay ku dhamaatay guul
Eh, waa tahay eh, siyaadu maamul marka la dhisayo waxaa udub u ah ama in la aas-aaso marka hore ka horeyso ciidamo maamulkaas uu leeyahay oo iyagu haga ammaankii iyo kala dambeyntii gobolada markaas maamulada samaysanayo maamulkiina koonfur galbeed soomaaliya haatan la doonaya in baydhabo looga dhawaaqo maalmaha soo aadan maxaa idin diyaarsan oo dhanka ciidamada ammaankiina ka qayb qaadanaya mase ciidamo waxaa idin ah kuwa dowladda federaalka oo keliya
reer meesha waxaa ka jira maamul sida qoliiska gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka ciidan milatariga soomaaliyeed baa jooga amisan baa joogta de maamulka hadda la dhisayo markuu la dhiso isaga kolley eh, ciidamo wuu dhisan doonaa hadda si aan qorshaha ku hayno ilaa lix boqol oo ciidan ah yaa la ururinaya oo recruitment loo samaynaya marka eh, hawshaasi waa almost hawl degdega oo aan runtii aan ku dadan lahayn Een, insha allah barnaamijkan inuu sida eh, loogu talagalay u dhici doono ayaan rajaynaynaa Een, marka kaso maamulkan iyo sameyntiisa ka sokow ee, maam- saddexdan gobol waxaa dega beelo aada u fara badan Ee, ka hor inta aanan lagu dhawaaqin maamulkan shirar kala duwan ayaa la qabtay ma lagu guuleystay in xal la dhexdhiga beelaha qaar oo ayagu dirir hore ay u dhexmartay gobolkana la xasuustay inay ka dhaceen dagaalo aada u qaraarooxin muddo ah soconayay dad badan ay ku barakaceen kuwo ay ku naf waayeen kuwo ay ku hanti beeleen bal ma la xallin mashaakilaadkii ka taagnaa gobolka goboladaasi qaarkood
sidaad la socotay dhibaatooyinkaas ee beelaha ay hayso adkeedaysa waxaa sababay maamul la-aanka jirtay awgeed haddii hadda maamul la dhiso maamulka soo awood inuu yahay inuu isu keeno beelihii iyo dadkii ka dhaqayeen ama kaasi kala haysin marka insha allahu tacaala markii maamulka la dhiso waxaan rajaynaynaa shaqada ugu horeysa inuu ka bilaabi doono dib u heshiisiin iyo in la isu keeno ma garanaysaa dadkii wax ka dhexeeyeen oo dhan
ee waa tahay ee siyaado ugu dambeyn adigoo aada u mahadsan een waxaa jira een meelaha qaar ama goboladan qaar weli waxaa ku sugan ururkii al-shabaab oo dagaalo kula jira dowladda federaalka ee soomaaliya ee waxaan xasuusanaa haddana goobaha qaar ee haatan maamulkooda la doonaya in baydhabo looga dhawaaqo waxaa ka jira abaaro xoogan oo saameyn ku yeeshay dadkii iyo dunyada haba ugu badnaado gobolkan ee bakool ee ayagu ka mid ah si- maamulka saddexdan gobol ee haatan baydhabo la doonaya in lagu dhiso bal arrimahaasi ka waran iyo goobaha weli al-shabaab ay ka taliyaan ee qaabkee maamulkan ay kula tahay inuu wajihi karayo
horta markii saad la socotid al-shabaab waa caqabad soomaaliya haysata dhammaanteed gaar ahaan koonfurta soomaaliya oo dhan marka arrintaasi waxaan la qabnaa dadka soomaaliyeed laakiin waxaan rajeynaynaa haddii insha allah maamulada la dhiso in laga gudbi doono oo laga xoreyn doono meelo badan oo ka mid a degmooyinka hadda intaan joognay annaga waxaa la xoreeyey yeeg waxaa laga xoreeyey baraawo xarunta ahayd waxaa la dilay ninkii odan u ahaa oo mudane marka wax badan baa isbedelay marka insha allah waxaan rajeynaynaa in arrimahaas oo dhan oo shabaab ugu horeeya laga gudbi doono oo ay dadka hor u socon doonaan oo maamul dhisan doonaan ee waayo midda abaarahan isku soo hadal qaadeen intii shirkan uu soconayay in shirkoo socda in waxaad ka qabataan abaarahaas oo aad gurmud u samaysaan dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan ay ku haystaan qaybo ka mid a goboladan abaaraha runtii dowladda soomaalidana daaqay kasoo jeedisay beesha caalamka iyo dadka hayaha mucaawanada sidana runtii way la socdaan laakiin annagu hadda runtii inaan hoosia kudisan oo kale moodi ma hayno wax hadda aan markaasi ah ku dari karno laakiin inaan gudbino oo frintaasi gaarsiina caalamka waa xilliga saaran kolley goboladaasna dowladda waxaa jooga warqabtaa gaarsiintana sidii hore maaha oo ee, qof kasta oo geed hoo taagan oo soomaaliya maanta kasaabun buu haystaa meeshii maanta meel waraabo qaca meeshii roobkada maraanti saacad kadib dalkao dhan baa laga wareegyahay marka arrimahaas arrin lawadajoon yahay weye haddii wax laga qabanaya haddii kaleba Een, siyaad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inaad nagala qayb qaadan doonto barnaamijyo kale haddii allah awoodda la gaaro waan kaaga mahad celinaynaa waqtigan qaaliga ayaad noo hurtay oo ikaa mudan raadiyo wardheer xilli kasta saacad furan soo dhawaada adaa mudan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay akhyaarta aynu jecelnahay oo kaasina waxa uu ahaa siyaad sheekh daahir oo marti ku ahaa barnaamijka raadraac oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada muqdisho ee raadiyo wardheer barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan barnaamij midkan lamida dib ugu kulmayna waa amiin oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh